أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ciidamo isugu jira silibiyiinta maraykanka iyo kuwa ridada baangarafta ayaa dad shacab beeraley ah ku laayay deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose kataabela khabaariya ayaa baahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo qeybtii koowaad tartanka culumta sharciga ee macaahidda qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga baay iyo bakool weerar dhabagal ah oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa kulan la qaatay maamulka iyo macallimiinta mid ka mid ah madaarista degmada jamaame wilaayada jubbada dhexe ayaa ciid siin u samaysay dadka muslimiinta ee ku dhaqanaa deegaanka fargurow ee hoostaga degmada jirib bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka awdal ayaa ku guulaystay inay soo saaraan meydka wiil dhallinyaro ah oo ku dhacay warbiyood ku taalla deegaankaasi kataabel akhbaari ayaa baahaysay qaybtii labaad silsiladaha rabadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha hore ee dagaalka waxaa sidoo kale warkeena duhur ku maqli doontaan xalqadii labaatan iyo toddobaad warbixino taxanaha oo aan ugu magac darnay maanta oo kale rabadaan maxaa dhacay
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin axada taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobiyo labaatanka rabadaan kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ciidamada isugu jira salibiyiinta maraykanka iyo kuwa ridada baangarafta ayaa dad shacab beeraley ah ku laayay deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadka riddada ah ee bangarafta ayaa xalay sadaqii dhexe weerar ciriyo dhul ah ku qaaday dad shacab beeraley ah oo ku sugnaa deegaan hoostaga degmada janaale ee wilaayadii islaamiga shabeellada hoose xalay saqdii dhexe waxay ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadka riddada bangarafta ay weerar ku soo qaadeen deegaanka hantiwadaagga hoostaga degmada janaale iyagoona halkaasi ku xasuuqay afar qofood oo shacab ah oo ku sugnaa beerahooda idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa la hadashay aabbaha dhalay mid ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee ay xasuuqeen iyo maleeshiyaadka riddada ah ee baangaraafta magaay meeta cabdi aan yar waay islaan ka dhaliya aan aha ilaahay kasoo kani dhalay dardaris gaalo dareer ahna waarirkay dhamantaasaydaas oo maaragtay hayda iska haayeen walama waardi maalmi haayen waardi magaasanbay ilaahay guduradis sidiyakakadhigi gardaro dareer ahna waayo gardaridna galay iyo jirta maaragtay meesha ay wax ka dhaceen waa xaggii ogaalada ay kusoo weerartay meeta keli kubartiga dhara keli doonki ngaanyayaado waardiyan waardiyan namantaas yidi ganaal way laakiin hatab engunji waay kaasaan engunji waay basi engunji waa garta waxaa ii sheegtaa eh, wiil kala dilay aday aa dhashay magaciisa may dhara hasan baari hasan baari bandeerole iskaxaay diinidaas dhanba maka jirna way waa garta marka xilliga eh, ciidamada maraykanka iyo kuwa ridada ay dilayeen xaggee ku sugnaa dilka beertara beertanata nyaanyo waardiya nyaanyadaad ku kordhin wana lan hoog badiya maaragtay awood laakiin maaragtay gardaronani galay antaasay dahay tirada dadka ay dileen oo markii wiilkaaga lagu daro waa imisa afar waa usi afaranka isaga afar ku ah ha haye allah u naxariisto wiilkaaga xasan insha allah tacaala ilaahay dhammaanteen sabr hanaga wada sii insha allah ilaahay idankiisa ilaahay idankiisa dhawo ilaahay idankiisa sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah waxgaradka deegaankaasi madaxda abdi axmed mahmuuda la yidhahda walaalkay ina lilahi wa inaa ilaahi raajicuuna awada waxaa dhacay maaragtay anigii tuulada hanti wiil beeleey ah oo beer doogo qara iyo nyaani weerdisanaayo jiifaan maaragta beertooda looga tagay iyo naxdin dara ah loo dilay wax la qabta alle waxay isu lahaan waxaa laga soo qaaday maaragta loorara laga soo qaaday si fiican marka ma gantaar ayay ku rusteen mise xabad un bay ku dileen xabada waxay ay tahay mashaakil horna dadka waxaa laga dhigay maaragtay yani sidii good aboor una maaragta mhm dadka waa la babojiyey si xunaa loo dilay sulahaan wax la qabtaa la waayay dadkii cashiirada ama qaraabada ama ehelka ama deriska ah sulahaan wax la yaab lahaa aragnay hadda weli dadaa maqan maaragta yani nolol iyo geeri waxba aan haynin oo fiican.
shacib ah aada la la-yahayba nolol iyo geeri kaaga karno laakiin dadka haddaan aragnay dad wax la qabta la waayo waay odayaashan kamid ahay magaceyga nabadoon cabdigeeda ayaa lai dhahaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun waxa waaye deegaanka wadaag arrin foolxun ayaa ka dhacda xalay haye arrintaasna waxa waaye dad shacab iska ah masaakiin ah beertooda dhex joogaan oo beertooda dhex jiifaan ayaa xalay la laayay oo afar qofood kamid ah waa gartay dad kala dilay ee ka waran magacyadooda ma kala taqaanaa si fiican si fiican noo kala sheeg mid waxaa la dhahaa cali cabdullaahi midi shaqadiisa waxay ahayd farsamo yaqaan uu ahaa nin oo beeraleyna uu ahaa oo waaweyn marka cabdin waxa waaye shaqadiisa waxay ahayd bacaadkan oo marka laga keeno iyo jaayga iyo ayaa iska shaqaysanayay ninka kale waxaa la dhahaa beri beeraley ayaas ahaa beer ayaas waardinayaba ha beeraley ahaayeen dhammaantooda ujeedka ka dambeeya Waa.
maxay tahay idinkula muuqataa maadaama Kolley- ay beegsadeen dad beeraley ah ujeedka ay ka dambeeyaan waxa waaye kelimadan oo tawxiidka laa ilaaha ila allahu intaas un bay noo haystaan umad islaamka meel kastoo ay joogaan waxaan u sheega adowgan oo ilaahay oo soo duulay meel kasta ay kusoo baxeen meel kastoo ay joogaan hadafkooda hal waaye waxay diyaar u yihiin in diintayna oo naga baabici diintayna ka dhaqankeeda ay noojiidin yihiin marka maadaama arrinta sidaas ay tahay annaguna maanta waxaanu diyaar unahay in adowgii ilaahay inaan la dagaalano oo dhibaato kastoo dhacdo ilaahay subxaanahu watacaala arrintaa inaan u saarano ilaahay bayna aan tabakalno wax allana wixii maanta oo naga haboon inaan ka samayno ayaan diyaar unahay aniga dhowaan ayay ahayd markii sidaan oo kale ciidamada maraykanka iyo kuwa riddada ay shan qofood oo beeraley ah ku dileen deegaanka ugunji oo ka tirsan isla degmada jannaale
waad mahadsantahay yaasir kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo qaybtii koowaad tartanka culumta sharciga ee macaahidda qabaa'ilka wilaayaadka islaamiga ah ee baa iyo bakool xaarta abdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اسأل عنه فذا علم وعلى الهامات ترى نوره filimkan cusub ayaa lagu soo bandhigay qaybta koowaad tartanka culumta sharciga ah ee dhex maray macaahidda qabaa'ilka ee wilayaadka islaamiga ah baay iyo bakool ugu horreyn filimka waxaa lagu daawanayaa arday ka kala socota qabaa'ilka kala duwan ee dega wilayaadkaasi oo isku diyaarinaya ka qaybgalka musaabaqadaasi ay kusoo gudbinayaan culumta kala duwan ay kusoo qaateen macaahiddooda الله طال فأروى الجدبى أبهر كل القلب qeybaha ay ku tartamayeen ardayda macaahidda ee wilayaadkaasi islamarkaana lagu soo qaadanayo filimkan waxaa ugu horeeya qur-aanka iyo culumtiisa والعين بحسن مبهورا ugu horreyn waxay ardaydu ku tartamayaan xifdiga qur-aanka ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله وأن الله بما تعملون خبير
منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا إذا فريق منهم بربهم يشركون
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم يا أيها الذين آمنوا
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير والله أرجو أن أراك بحفظه في جنة الفردوس في خير الحب sidoo kale culumta tajwiidka ee qayb ka ah funuunta ay ku tartamayaan ardada sida lagu soo gudbinayo filimkan جهابذة فطاحلة تمل فلأنت في كنف الإله وحفظه يحميك رب العالمين اللغة أي اتيان بالجيد واصطلاحها علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من الصفات والوجود وغير ذلك كالترقيق والتفقيق ونحوهما
غايته بلوغ النهاية في إتقان لفظ القرآن على ما تلقي من الحضرة النبوية الأفصحية وقيل غايته صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى
أما لغة فهو إدخال الشيء في الشيء وأما اصطلاحا فهو التقاء حرف ساكن بمتحرك حيث يصيران حرفا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة qaybaha kale ee tartanka waxaa ku jira tafsiirka qur-aanka kaas oo ardada lagu tartansiinayo كتب على السوق في قلوبهم قلوب تجداج الإيمان إيمان سوق وأيدهم ألنك جرجاري كتاغري بروح قرآن بروح نور منه من الله إله جكاتي والله أرجو أن أراك بحفظه sidoo kale ardaydani waxay ku tartamayaan culumta xadiidka iyo manduumaadka kale يحميك رب العالمين وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق
يصيبونك يصيب أصابه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راع ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قياته بدقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا
وتهادى في الكون جمالا
qaybtan ayaa ah xalqada koowaad aflaamta ay kitaab al akhbaariya kusoo gudbinayso tartankii dhex mara macaahidda qabaa'ilka ee wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo bokool نتدارس آيات السورة أو برنامج يضفي علما أعد بأيدينا سورة warar dhobagaal ah oo khasaare lagu gaartay murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalayay agaarka deegaanka wiirkooy ee duleedka magaalada kismaayo dhaawac waa laba askari oo murtadiin ah baay ciidamada mujaahidiinta waxaa habeenkii xalay ahaa ay dagaal culus ku qaadeen fariisinka maleeshiyaadka ridada ee maayinfuulka ee magaalada baydhabo waxaa dhawaaqa rasaasta dagaalkaasi si adag looga maqlayay gudaha iyo duleedka magaalada baydhabo isla baay qarax mujaahidiinta xalay ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo gaar ahaan isgoyska onadka ayaa lala beegsaday gaari cabdibilaah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan waxaana ku dhaawacmay al askari banaadir howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay muxidiin cali cariif oo ahaa sarkaal macwiisley ah mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa kulan la qaatay maamulka iyo macallimiinta mid ka mid ah madaarista degmada jamaame bashiir muxidiin awaiman ayaa tafaasiisha warkani haya
isagoo sii xoojinaya dadaallada ku aadan majaalaadka kala duwan ee arrimaha bulshada fulinayana ballanqaadyadii uu sameeyey ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose booqashooyin ku tagay goobo kala duwan si uu kormeer iyo kawarqab buuxa ugu sameeyo dhinacyada kala duwan ee hoos imaanaya maamulkiisa wuxuu markan kulan la yeeshay maamulka macallimiinta iyo ardada wax ka barata dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari oo ku yaala degmada jamaame sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa fadhiyo la yeeshay maamulka iyagoona ka arrinsaday waxyaabo kala duwan oo quseeya horumarin iyo sare uqaadidda wacyiga iyo baraaruga ardada halka sidoo kale uu dardaarana u jeediyey boqolaalka arday ee wax ku barta iskuulka ardada halkan wax ku barata oo ah boqolaal wiilal iyo gabdho ayuu waaliga dareensiiyey ahamiyadda ka dhallinyaro ahaan ay u leeyihiin ummadda muslimka wuxuuna farta ugu fiiqay xagga aqoonta gaar ahaan inay xoogga iska saaraan fahamka shareecada si ay u noqdaan ducaad ummadooda ka badbaadisa harisaha jahliga
muhiimadda marka aan leenahay inaan idiin booqno madrasadan maanta lagu magacaabay madrasatu imaamu bukhaari imaamu bukhaari waa garanaysaan sooma aad ba u garanaysaan magaca aad ba u wanaagsan yahay marka muhiimadda inaad noqotaan gabdhihii mogtahay daacayaadka ah ee ku daynaayo caaisha binti abibakar khadiija bintu khuwaylad nabiga calayhi salaatu wasalaam khadiija bintu khuwaylad maxuu ahayd wasiirad ba u ahayday sooma wasiirad ba u ahayday ayada hogaaminaysay ayada diinta ku hegaysay ayada toosinaysay inaad noqotaan markaan dad ku daynaayo caaisha iyo khadiija ku daynaayo wiilisha waxaa laga rabaa inay ku daydaan cabdiraxmaan bin coof cabdiraxmaan bin coof ma garanaysaan saxaabiga jilinka ma garanaysaan muxuu ahay ninkaas jihaadka muxuu ku ahay kaalin weyn ba ku bixinaya sooma maalinkiisa muxuu bixinaya kalabar baa bixinaya sooma inaad markan ku daytaan aad noqotaan dadka kitaabka iyo sunnada difaacayo kitaabka iyo sunnada waxaa u baahan in la difaaco sooma adoo xorarka maanta socdo waxaa duminaya kitaabka sunnada sooma waxaa markan loo baahan yahay in kitaabka iyo sunnada aan difaacno oo diinta aan barano diinta aan barano diinta mogtay barashadeeda ma aha meel oo ku dhammaanaysa ma leh wa kulli dii cilmin caliim qof kasta oo cilmada mogtay qof baa ka saraya sooma waxaa markan loo baahan yahay in oo sharciga aad barataan oo kitaabka sunna aad barataan oo aad dhaqangelisaan oo aad dhaqangelisaan aad faafisaan intaan hadda maanta meesha fadhiyo oo aan hortay fadhiyo oo wiilashii gabdhaha haddii qof kasta sharciga ilaahay u faafiyo koran marka waajibka idin saaran oo qof kasta saaran inaad diinta faafisaan sidoo kale waxaa munaasabad oo aan goobjoog ka ahaa isna ka hadlay maamulka madarasada imaam bukhaari ee dugsiga hoose dhexe ee jamaame maamulaha ayaa soo dhoweeyey martidii ku booqatay madarasada isagoona muujiyey in ardada ay allaha fadliga yihiin kuwa ku diyaarsan akhlaaqda iyo wixii lagu soo tarbiyeeyey islamarkaana xil iska saarayaan daryeelidda cilmiga iyo waxa ay ku kalahaan sidaad arkaysaan maanta waxaanu soo booqday mas-uuliyiin madaxda sare ah haddii qaar ka mid ah aan xuso waxaa ka mid ah culumta sharciga oo isugu dhex jira iyo maadiba intoodaba waa waa lagu qaataa haddii alle insha allah waxaa maada noo ah oo sharaf weyn noo ah dadkan martidana soo booqday waa maalintii ay ugu horreysay ee u yimaado waaliga walaayada jubbada hoose waana ku faraxsannahay ka macalimiin ahaan haddana waxaa runa aan jecelnahay haddii alle insha allah ardayda waxaan sheegaynaa nimanka mas-uuliyiinta hadda noo yimid ardayda inay isugu dhex jiraan arday fasalka sagaalaad labaad koowaad ilaa iyo intaa taxanaha way isugu jiraan marka insha allahu tacaala waxbarashadoodana kolley ayaga ka muuqataa ama laga arki doonaa haddii alla idmo haddii laisugu yimaado waxyaalaha bandhiga waad maqasheen waxyaalaha martida ay noogu toojiyeen ay noogu baraarujiyeen hadda aniga waxaana laga rabaa inaan qaadano aayadihii iyo xadiistii ay soo qaateen oo na taabanaya aniga kan arday ahaan iyo kan macalimiin ahaan inta noogu aadan marka waxaan leenahay jasaakum allahu khayr miisaankiina allah idin saaro ka arday ahaanna waxaan leenahay aniga waan ka ajiibnay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa weli sii wada kulamada iyo booqashooyinka uu ku qaadanayo deegaano ka tirsan wilaayada isagoona kulamo wadatashi isbarasho la yeelanaya dhinacyo kala duwan oo ka mid ah hormuudka bulshada ku nool wilaayadan waad mahadsantahay walaalka abu ayman wilaayadii islaamiga jubbada dhexe ayaa ciidsiin u samaysay dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanka fargurow ee hoostaga degmada jilib cismaan axmidubow ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey ramadaan kasta marka la gaaro maalmaha ugu dambeeya ayaa deeq lacageed la gaarsiiyaa dadka la xanuunsanaya cudurka juudaanka ee ku nool deegaanka fargurug oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada jilib mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maamulka islaamiga ah ee degmada jilib iyo culimo ayaa deegaankooda ku booqday dadkan muddada dheer la nool xanuunkaasi iyadoona ilaa boqol ka mid ah dadkaasi la siiyey lacago ciidsiin ah sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa markii lacagaha la siiyey dadkaasi masaakiinta la hadlay una sheegay in mujaahidiintu ay mar kasta garab taagan yihiin ayna kabar qabaan daryeelkooda waxaan idiin soo booqannay oo idinkugu nimid waxaa weeye kaalmadaa yar inaa idin soo gaarsiinno waxaa tihiin dad walaalahayna ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ina faray watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan yuu ilahay leeyahy subxaanahu watacaala nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay dadka muslimiinta inay yihiin ka mathali jasadi alwaaxid inay yihiin sidaa darteed annaguna insha allahu tacaala waxaan idinla dareemaynaa maqaadiirtaa rabbi ilaahay subxaanahu watacaala uu idiin qadaray xanuunkeedii waa idinla dareemaynaa ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan idiin weydiinaynaa idinkana waxaan idiin dardaarmay inaad ku sabirtaanoo ilaahay subxaanahu watacaala aad kaga ajir xisaabsataan innaguna insha allahu tacala hadda ka mas-uuliyad ahaan habeenii maalin sidii hore laidiin garab taagnaa yaan haddana insha allahu tacaala idiin garab istaagi doonaa kaalmada yarta oo loogu talagalay boqol qoys weeye waxaa maanta idin soo gaarsiina insha allahu tacaala qaar ka mid a dadkii lacagaha la siiyey oo rag iyo haweenba isugu jiray ayaa iyagoo faraxsan la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alandalus kor allah idinka dh waxaan jiraa toddobaatan iyo laba sano afartan afartan iyo lix sano tii toddobaad ninku jira u malaynaya soomaaliya meeshan haddaan taaganahayan taagana farguru lacagta waa nala siiyaa soon kasta waa nala siiya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mujaahidiintaana siinaysa kor allaha kaga dhigo lacag oo maataqana dolar eh maanta aadan u faraxsanahay
waxaan u malaynayaa samansaminkii ilaa kasoo dambeeyey her nolol leen iska ahay alxamdulilaahi ummadda iyo walaalaha maanta oo garabka naga qabtay boqol baa yani islaanta labadaaba cooriyaan baan nahay alxamdulilah inaa mujaahidiinta lacagna siidii oo afuraad ee dhar iidka gadana oo karhafaad ahasanga aan kahayn deegaanka farburowey tawadlaankaasnana siyaay walaayadaana siidi allaha dhaafo madaja kor allaha kaweelo ilaahay guul ha siyo maanta waa farxalnay mujaahidiinta lacagayna siisay waa ku faraxnay waana ku ciidaynaa mujaahidiinta kahor allah ka dhigo sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa culimmadii deegaankaasi ku booqatay dadka ku nool tuulada fargurow ayaa dhankiisa sabarsiiyey sidoo kalena kula dardaarmay inay ku sabraan xanuunka ay la nool yihiin ilaahay subxaanahu watacaalaa baa qadaray ilaahay subxaanahu watacaalaa ku shukriya ogaada xanuunkan idinku dhacay ilaahay qadarkiisa inuu yahay ilaahay uga xamdinaqa muslimiinta u duceeya waxaad qaadateenna allah idiin shafeeyo maamulkana allaha barakeeyo muddo badan ayaa sidan oo kale marka ay soo dhowaato munaasabadda ciidulfitriga waxaa dadkaani ku nool deegaanka fargurow la siiyaa lacago waxaana sidoo kale ay mujaahidiintu dadkaasi u sameeyeen xarun caafimaad oo lagu daryeelo maadaama ay la nool yihiin cudurka juudaanka mahadsanid walaalka dhuubow bulshada ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka awdal ayaa ku guulaystay inay soo saaraan meydka wiil dhalinyaraha oo ku dhacay warbiyood oo ku taala deegaankaasi sida uu ku warramayo casaam carafaad wararka ka imaanaya deegaanka diille ee gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa sheegaya in balli ku yaala deegaankaas uu ku dhacay wiil dhallinyaro oo ka mid ah dadka deegaanka muddo afar iyo labaatan saac ah oo meydka cabdiraxmaan mukhtaar cali laga baaday goobaya gudaha balliga ayaa ugu dambayntii lagu guulaystay in balliga laga soo saaro meydkiisa ehelada wiilka meydka ah ee balliga laga soo saaray ayaa sheegay in wiilkooda uu ku dhacay balliga xilli maalmo ka hor uu roob xoogan uu ka da'ay deegaanka
deegaanada iyo dadka kale kala duwanba mar labaad iyo mar saddexaadba waan uga mahad celinaynaa sida gurmadka walaantinimada turaalahalay uga qayb qaateen imigana waa la soo saaray waxna loo dareeri doonaa aaskii waxaan halkan farriin u marinayaa dadka deegaanka sannad kasta waxaa inagaga baxaa ubaxa ama dhallinyarta deegaankan saddex amba afar ka mid a ayaa inagaga baxa ballayadaasi ama dhaamamkeennaasi waxaan dadkeenna ka wacyigelinaynaa khaasatan intay da'yartaa inay ka foojignoodaan xilliyada roobabku da'ayaan nimcadii eeboo saddex cisho ka hor da'day baa kolley qofkii ugu horreeyey ku geeriyooday cid kastoo ka soo qayb gashayna oo gurmadkaa u timidana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro jasaakallah khayr saacadihii lasoo dhaafay waxaa qaybo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ka da'ay roobab waaweyn ay ku diirsan dadka iyo duunyada mahadsanid cazaam kataabil akhbaari ayaa baahisay qaybtii labaad silsilada rabadaanka ee mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha hore ee dagaalka xasan cabdiraxmaan awo xasaan oo isdaarkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey
نفحات فتعرض لشذاها تغنم رمضان فتحت للذكر مساجدنا في الدنيا هي خير مكان علمني رمضان دروسا قبسا من نور
filimkan oo la daawan karo muddo laba iyo toban daqiiqo ah waxaa lagu soo bandhigayaa ribaadka ay mujaahidiintu kaga jiraan wilaayada islaamiga ee bakool iyo dhulka muslimiinta ay leeyihiin ee kenya ay gumaysato waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo isku darsaday cibaadada ramadaanka salaada qur-aan akhriska iyo barashada cilmiga sharciga ah waxayna taasi muujinaysaa in ciidamada muslimiinta ee ribaadka ku jiro islamarkaana hor fadhiya cadowga kala duwan ee kusoo duulay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ay yihiin kuwa ugu kheyrka badan uguna nasiibka badan dunida بسم الله مستعينا وبه بلغنا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق
عملا لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن ribaadka ajirka uu leeyahay ee lagu tilmaamay waa waxaan halkan lagu soo koobi karin ama aan lagu qeexi karin warbixin ama laba warbixin waxayna taasi muujinaysaa inaysan jirin wax ribaadka u dhigmo ama la barbar dhigo waxaa la arkayaa ciidamada oo jooga xilli habeen ah ama gabalka uu usii dhacayo salaada maqribna loo addimayo iyagoona salaada marka ay tukadaan kadibna u diyaar garoobaya afur wanaagsan oo ay diyaarsadeen hilibka bariiska caanaha timirta malabka qaraha iyo qudaarta qaybahooda kala duwan intaas iyo inka badanba waxaad ku arki kartaan filinkan kooban ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya
الله أكبر الله أكبر بعيني أراك بعيني أحبك يا خير شهري وإني إليك أتيت ciidamada mujaahidiinta ayaa diraya fariimo kala duwan oo isugu jiro warbixinna ku aadan halka ay ribaadka kaga jiraan iyo fariimo ay u dirayaan cadowga gaar ahaan yuhuudda iyo kenya may baroogne faqri amase fuquuro may buha fuquurta may buha mujaahidiinta kumada gaar ahaan may buha bakool qaybtuuna ku kaadanayniya kasugna ilaahay subxaana watacaala aad ogshay kala ribaabahaynaya ribaabanka jaarna iyo tarabus marna may buha dad walbaradaa ilaahay subxaana watacaala diintis barada wayna kitaab qur-aanka galanti widiga ka haysad galanti badana gorigiyo kadiifaafadan ka haysadiyana adowkaas dadla xisaabtamaayo hamigii maalintan jeedaana biidin ilaahi tabaaraka watacaala meydhasa mayba kudif ahayna wilaayaadka islaamiga dadka muslimiinta maybaan sheegana haduunana dadkii mujaahidiinta hay fuquurtiroogay meydhaha ku hadlaya haduunana si mayba sindif ahayna geeyo hamigiyo maalinba kitaabkaas ilaahi subxaana watacaala korweelowshaya maybuhaya aan noolna meeshaan joogno waa gobolka gaariso meeshan waxaan fariin ooga diraynaa yuhuudda yuhuud waxaan leenahay walaalaha filistiin aad gumaadayso marna ma moogin taari annagana waa aarsan doonaa insha allah markay noqotoba mar uun yuhuud ay gacantoo ku saari doonaa insha allah had iyo jeerna ma hilmaamayno umaadkana waan ku wadaynaa insha allah شهر الخيام تضوع فيه عبير السلام وسال الصفا مثله شهد الغدير allah subxaanahu wa tacaala ayaa maad iska leh allihiina waafajiya khayrkan awalan islaamnimo tawxiid ramadaan waa khayr aad iyo aad waa ogtiin bishan ramadaan waa shahru lintisaaraat guulooyinkii dhacay ee muslimiinta awal dhagarna in badan waxaa lagu guurisay waa- waxay ahaayeen shahru ramadaan waa bil marka ninkii isku helo islaamnimo iyo jihaad fii sabiilillaah iyo siyaam fadligeeda aad loo garanayo intaa kadib idinku waxaa tihiin soomaha liwaaga waxaan nahay liwaaga ku wajahan dowladdan kenya ee kaafiradda ah waa dowla kaafira ah in badan muslimiinta oo hayso cadaawad taa marka waxaa tihiin dadka nasiib oe soomaaan u yeelannay inaan ku duulno ku jihaadno meesha aan ka saarno dowladda kaafir soo ma ahayn marka hada huwa alxamdu washukru wey بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد eh, kama ndugu zangu mlivyotangulia kuona hiyo video hapo, hizo ni katika neema za jihad ambazo ni masabiqun fil jihad, makudama fil jihad walikuwa na takabalahumullah, Allah atakabalie jihad yao, na ndio neema ambayo alikuwa akizungumza na sisi tuko nayo, ama Allah ametuzidishia zaidi kama, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mkishukuru Allah atazidishieni. Kwa hiyo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa mabradha walipata neema na sisi tumepata neema aula na aula, alhamdulillah. Awalan, jihadi imezidi kuwa kubwa na watu wamezidi kuwa wengi, na kama mnavyoona kuna yani vyakula aina tofauti, kuna maandazi magaalada gaarisa waxa waaye duleedkeeda ayaan joognaa macnaha Een, ilaahay baa halkaana keenay subxaana watacaala wax kalena uma joogno ilaa laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah iyo waxaan doonaynaa inaan mataqaana waxa waaye caalamka aan gaarsiino laa ilaaha ila allah ayaan u dagaalamaynaa ayadaan u dhimanaynaa ayadaan difaacaynaa ayada ayaan koryeelaynaa ayada ayaan rabnaa inaan caalamka dhan aan gaarsiino biidni illahi tacaala ama dhulkaas ayaan ka hoos maraynaa ama waxaa waaye laa ilaaha ila allah ayaa loo xukun tagaya laga amar qaadanaya sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa muslimiinta caalamka ugu baaqaya inay soo ajiibaan jihaadka soona gaaraan furumaha cisiga iyo sharafta ee lagu horfadhiya gaalada isugu jirta caddaanka iyo madowga muslimiinta daafaha caalamka ku nool waxaan leenahay sidaan iyo barwaaqadan ayaan ku jirnaa ilaahay fadligiisa ayaan haysannaa idinkana waan idinkugu yeedraynaa biidnillaahi alkariim inaad soo haleeshaan oo jihaadka aad imaataan oo aad soo waafaqdaan walaalihiinna muslimiinta mujaahidiinta meel walba isaga yimid inaad idinkana ku soo daysataan oon idinku waxaa weeyaan idinkugu bogaanayna inaad soo hijrootaan oo ilaahay waxaa weye diintiisa aad kor u qaadaan intan meeshay isugu imaatay oo aad u jeedaan muhaajiriin iyo ansaarlah oo waxaa weeyaan ee, luuqado kala duwan iyo waxaa weeyaan midbaal kala duwan aad uga jeedaan waxay isugu imaadeen an takuuna kalimatullaahi hiya alculya inay kelimaddan kor u qaadaan isugumanay imaanin wax la dhaho waxaa weeyaan kambani iyo waxaa weeyaan inay dhisaan shirkadooyin ee waxay isugu imaadeen inay naftooda ilaahay ka iibsadaan kelimaddanna ay kor u qaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku raalligeliyaan caalamkana daafihiisa ay gaarsiiyaan idinkana waxaa idinkala baahan yahay inaad doorkiinna soo maaragtay waxaa weeyaan doorkiin inaanaad ka soo ciyaartaan
waad mahadsantahay walaalka abu xasaan iminka haatan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii toddobiyo labaatanaad warbixinno taxanaha oo aan ugu magacdarnay maanta oo kale ramadaan maxaa dhacay cabdiqaadir maxamed rabaani ayaa inoo faahfaahinaya warbixintan قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا تاريخ قف يا زمن سجل فإنا مسلمون سجل فإنا مسلمون سجل
maanta oo kale sanadkii labaad ee hijriga waxaa la waajibiyey sakaatulfidriga isagoo nebigeenna moxamed sala allahu caleyhi wasalam faray muslimiinta in ay iska bixiyaan sakada ayna tahay mid lagu daahir noqonayo toddoba-iyo labaatanka ramadaan sanadkii lix boqol siddeed iyo kontonkii hijri waxaa magaalada dimashik soo gaaray qaa'idkii muslimka ahaa ee seyfuddiin qudus kadib markii uu ku soo guulaystay macrakadii caynujaaluud ee lagu jebiyey ciidamada tataarka maanta oo kale toddoba-iyo labaatanka ramadaan sanadkii kun afar boqol toddoba-iyo soddonkii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bakool kadib markii ay halkaas isaga carareen ciidamadii cadowga ahaa ee halkaas ku soo duulay xubinteenii dhegaystayaal maanta oo kale maxaa dhacay waa naga intaas tan iyo xubinta xigta sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir
سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا مؤمنون سجل فإنا قادمون سجل فإنا قادمون رغم المحن رغم المحن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن قف يا تاريخ قف يا زمن قف يا زمن سجل فإنا مسلمون
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu